silan weynay qur-aanka kariimka korna lankagaada heftinta qur-aanka kariimka yaa weliba wasiirka wasaaradda awqaaftay arrimood diinta ee maamulka hirshabeelle sheeg abuukar xasan usaah aqabol barasho ka wareejiyey maamulkiiyo macalimiinta macadka ah cabdulaahi bin mascuud ee magaalada jowhar ankoreeg maamulaha macadka cabdulaahi bin mascuud ee magaalada jowhar cabdiraxmaan cabdulaahi iyo weliba usaang mahadnay wasiirka wasaaradda awqaaftay arrimo diinta ee maamulka hirshabeelle oo aqabkun hadeersay awalan ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh taaniyan waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta khaasatan wasiirkeeda sheeh abubakar abubakar sheeh abubakar cali maqaney oo gacan weyn ka geystay la kaashtay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle markuu u bandhigay baahida ka jirta macadkan oo asina madaxweynaha kheyrilahaasiiye gacan weyn ka geystay dhanka kale wasiirka wasaaradda awqaaftay arrimo diinta ee dowlad goboleedka hirshabeelle sheekh abuukar xasan ayaa weliba uuse faahfaahin ku biyey aqabkuusa ka wareejiyey maamulka macadka ibnu mascuud ee magaalada jowhar iyo muhiimadda laku leeyey macallimiinta isxilqaamay oo gurigan villada u kireeyey in lagu barto qur-aanka kariimka ee munasilka ah ardayda yararka oo bilowga ah iyo kuwa dhammaystirka ah haddana waxaa kaloo yani ay soo yani keeneen ayaga soo ikhtiraaceen in yani maadigiin ay ku daraan oo ardayga markii asoo sideed jira la keeno fartii soomaaliga la baro xisaabtii la baro qur-aankiina la baro oo markuu halkan ardayga ka baxayo isagoo dugsi dhexe fasalka lixaad ama toddobaad ka bilaaban karo inuu ka baxo macallimiintaani aaday umahadsan yihiin waa sagaal macallin meeshii waagii hore dugsiga qur-aanka ah cooshado wax lagu baran jiray oo weliba laba laamiyeeri iyo saddex laamiyeeri oo meel la suray oo waddo ku taallo ama masquul agteeda ah qur-aanka ilaahay lagu qiimo tiray waxaa munaasabkiisa la marin jiray baynamaa yacni iskuulladii kale ay ahaayeen meelo aad loo dhisay macallimiintan waxay ku mahadsan yihiin marka gurigan villaday kareeyeen sidoo kale waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha dowladda hirshabeelle oo isagana ballan qaaday haddii yacni dugsigii qur-aanka ahaa ee sida ihaanada ah ilmaha dhulka ay fadhiisan jireen loox wax lagu baran jiray oo laga gudbay oo nebiyulaahi muuse zamankiisii wixii ka horreeyey ayaa loox la isticmaali jiray maanta waxaa loo gudbay buug iyo kombyutara loo gudbay in waagii yacni casrigaas la taagnaada sax ma aha madaxweynaha markuu arkay marka isxilqaamka macallimiintan isu tagay oo yacni kireeyey gurigan una kireeyey in qur-aanka ilaahay lagu barto baynamaa goobihii hore lagu baran jiray ay ahaayeen goobo laamiyeri ka samaysan oo waddo ka samaysan wuxuu dhiirogeliyey inuu u qalabeeyo ayuu madaxweynaha ballan qaaday macadkan uu qalabeeyo yacni kuraasta yani lagu dhiganayo hadda iskuulkan iyo miisaskan arkaysaan dhammaantoodba waxaa bixiyey madaxweynaha ayaa si shakhsiyan ugu deeqay